dadweynaha ku nool xaafadaha magaalada boorama qaarkood ayaa warwar xoogan ka muujiyey khataro ay sheegeen inay waxyeelaynayaan degsimooyinka ay dadku ku nool yihiin beeraha guryaha iyo jagooyin dhammaanba ku yaala gudaha iyo daafaha magaalada xubno ka mid a oo la hadlay idaacadda v o a ahna guddiyo ka kooban kuwa dowladda hoose kala shaqeeya arrimaha bulshada ayaa xogahaasi ku sheegay biyo durduraya magaalada oo marba marka ka dambaysa sii badanaya biyahaasi waxyeelaynayana dhirtii daaqii iyo dhismayaashii ka dhisnaa meelaha jilicsan magacayga waa hibe maxamed cismaan waxaanu ka hadlaynaa khataraha ka soo foolla magaalada boorame eena cidi ku baraarugsanayn haddii ay tahay bulshada degan baacimushtar siyaasiyiin culuma midna aanu ka hadal khatartaasoo ah biyo ka dilaacay magaalada boorame oy guryo badan u dumeen dad badan u barakaceen beero badan looga guuray biyahaasoo ah biyo xawli ku socda marba mar ka dambaysana soo kordhaya marka biyahaasoon jecelnahay in lala arko cid kasta oo hadday tahay dowladda hoose dowladda dhexe hay-adaha ku shaqa leh in lasoo farageliyo lasoo arko biyaha lana ogaado meeshay ka imanayaan biyaha anigoo magacaygu yahay suldaan xasan absiye reale ku dhashay weliba magaalada boorama wakhtiyadan maantaan joogno waxaa dilaacay khataro waaweyn oo culus oo ka dilaacay magaaladii boorama biyo afarta hareeryoodba ka qarxay biyahaasi oo si kale loo rogayo oo ah biyo ilaahiyana aanan u malaynayna inuu gariirkii ay ka socdaan waxani khatarahaas oo cid ku baraarugsanay aynan jirin waxaan bulshada faraynaa inay wacyigeliyaan ummadda inay arkaan in adduunyada loo gudbiyo la ogaado wax khataraha biyahani soo wadaan boorama inay godana suurtagal bay ugu jirtaa waa raxme cabdikariin maxamed rabiile deganna magaalada boorama magaalada boorama sida lasoo sheegay dhibaatooyin iyo aafooyin badan baa ku soo foole inta aynu arkayno iminka ee inoo muuqata ay tahay dabka suuqoo aada u mushkilad badan ay isku xirxiran yihiin maryihii iyo jingadihii iyo wixii oo dhan iyo dabkii ay afka iswada saaran yihiin biyihii oo soo baxay musqulihiioo dumaya aqaladiioo laga guuray beerihii oo laga barakacay xoolihii oo dadkii kaga dhammaaday haddaba arrinta ay shacabka magaalada boorama ku noole ay cabsida ka muujiyeen ayaan wax ka weydiiyey aqoon-yahan la shaqeeyay hay-adda care international xafiiskeeda somalilan oo la yidhaahdo saleebaan tukaale oo muddo kala shaqaynayay dowladda hoose ee degmada boorama guddiyadooda arrimaha khataraha ku soo fool leh magaalada oo uu ku tilmaamay saddex amuurood
marka la yidhahdo khatara waa badan yihiin laakiin waxaa lagu soo ururiyey saddex arrimood mid waa biyo ka soo baxaya dhulka hoostiisa oo saameeyey guryo badan laga barakacay musqulo badan dumeen maxaanku dhahday jagooyin bannaan aan iminka suuq helaynin oo ay biyibaa saameeyey taasina waxay si aada u saamaysay haddana noloshii bulshada oo ay ku keentay inay ka barakacaan dhulka aan is leenahay guddidan markay soo indhaydhaysay dhulka boqolkiiba shan iyo labaatan in magaalada boorma ay saamayn ku leeyihiin biyaha dhulka ka soo baxyahay markaan aada u eegno waxaanu is leenahay magaalada boorama waxaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ka bilaabmay dhulgariir aada u xoogan kiibaa weli hadeerna socda laakiin uma xoogana sidii berigii hore waxaan is leenahay xidhiir ba ka dhexeeya kulley biyahan hadda dhulka kasoo baxaya oo cadaadiska iyo barasharka soo saarayay waxay qayb ka tahay dhulgariirka socda ee waqtigaa aadka u bilaabmay marka taasi waa dhib aada u xoogan oo hadda saameyn ku yeelanaysa ma aha boqolkiiba shan labaatan bay imika jiraan habeen kasta iyo maalin kasta waxaa soo kordhaya ilaa laba mitir saddex mitir baa habeenkii loogu soo baraarugaya in dhulkii ay sii fidayaan gaar ahaan dhulka godan bay inta badan iminka saamaynta ku leeyihiin laakiin waa mid aada u fidaysa mushkiladeeduna badan tahay hanaanka suuqyada boorama u samaysan yihiin waa mid aada u cajab qabta oo ah yacni waa isa sudan bac baa sudan maxaan ku dhaha bagaash baa yaalla shidaal baa yaalla wuxuu ishuursan baa markaa haddana xadhkihii dabka ee isa sudnaana iyo kaliftoodina ay qayb ka yihiin taasina waxay halis u tahay in hal secon dab yaroo meel ka ka unkamay inuu saamayn karayo magaalada maaha suuqawni magaalada oo aada u cidhiidhiya inay magaalada dhanba saamayn karayaan taasina waa khatar iyadna aada soo socota khatarta kale muuqatay waxay noqotay suuqa xoolaha oo ku yaalla meel ay laba dooxoo waaweyn ku kulmaan oo magaalada galbeedkeeda ah baa waxaa laga sameeyey dhismayaal structure adag oo ah luuqya yar loo sameeyey biyuhu inay maraan haddii cimilada isbedelaysa iyo waxaan isbedelayahay keenaan roobab xoogan oo biyahaas cidhiiri galaan waxaad maxaad filaysa waxa weeye meelaha ka hooseeya oo dhan oo weliba guryo iyo maxaan ku dhahdaye deegaano ballaadhani ay ka hooseeyaan inay fatahaadku keenaan haddii aan aada looga taxadirin oonan laga samaynin maxaan ku dhahdaye ka hortag laga samay dhanka kale xaaladahan walaaca badan laga qabo ee ay dadweynuhu ka muujiyeen oo aan isku daynay inaan wax ka weydiinno maamulka degmada boorama ay noo suuroobi weyday kadib markii ay ka jawaabi waayeen telefoonnadooda gacanta balse waxyaabahani waa waxyaaba isa soo tariyey labaatankii sannadood ee u dambeeyey oo dhismayaasha magaalada boorama si aan qorshaysnayn ay ugu fidayeen dhulbeereedkii iyo seerihii magaaladu caanka ku ahaayeen haashim sheekh cumar good v o a boorama